wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabeelle sacdiye maxamed nuur ayaa ugu baaqday maamulka iyo bulshada in la sameeyo guddi u qareema haweenka si ay u yaraadaan tacadiyada lagula kaco gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan hirshabeelle wasiiradda ayaa sheegtay in xaafadaha jowhar ay ka dhacaan tacadiyo kala duwan loona baahan yahay in cid kasta ay xil iska saarto si loo yareeyo tacadiyadaas ku dhacayo islamarkaana la geeyo maxkamad in la helo xaafad walba inay yeelato guddi u qareemid ah oo ka warhaayo gabadha cid ku shaqaynayso in la caburnaayo in maaragtay xaquuqdeeda ugu xadgudbaayo waxaa ogaan karo wax walba inay gudoomiyaha degmada ka samayso gabdho u qareemo gabdhaha dhibaataysan ee falka uu ku dhacayo marka haddii waxaas laga sameeyo gudiyadaas ayagaa ka warqamayo in ay wixii inta falka ku dhaco haddana aan gabadhi ayna ayna dacwoodan ayna qofay wax u sheegatay sayna u waayo guddi xaafad walba in laga sameeyo uqareemidda gabdhaha ay ku dhacaan dhacdooyinka tacadida waxaan haysanaa maamulan marisan salligaa yaalo maxkamad baan taalo mas-uuliyiintii degmada waa waana la fadhiyaan ayagoo ah weliba dadka ugu dhaxa jeclada badan gabdhaha inay maaragtay daryeel helaan arrintaas aan weelka inaan saarno heer gobol heer waa heer state oo wasaaradda haweenka ah annagoo isku tuuran degmadan iyo degmo kalabo laguma samayn karo gabar inta lagu xadgudban yihahdo ma dacwoo kartid ma hadi kartid marka haddii waaxda adiga aad ka tirsan tahay oo shalay laatanki ama soddonki waaxda kusoo tiri waaxdaas aad ku magacaaban tahay haddana waaxdii oo ka dhacayo tacadi maxaa lagu magacaaban tahay waaxda degmada maxaa lagu magacaabannahay gobolka maxaa lagu magacaabannahay wasaaradda maxaa lagu magacaabannahay
waxaana jirta dhibaatooyin badan oo ay kala kulmaan gabdhaha ka shaqeeya reeraha loo shaqeeyo waxaana aada u badan in dhibaatooyin ay ka soo gaaraan dadkaasi markaasi doonaya in ay helaan shaqooyin iyadoo qoysas badan ay ku tiirsan yihiin caruurtooda in ay u shaqeeyaan inkastoo la filayo doorashooyinka ka dhaca soomaaliya ayay sidoo kale ka hadashay wasiiradda in la taageero doorashooyinka soomaaliya ka dhacaya maadaama kala guurkii la joogo doorashada ay dalka in lagu galo maaragtay lagu qasban yahay in aan maaragtay aan taageerno inay nabadii ay guulaysato nabad laga shaqeeyo aanan dib loo celinin ummadda soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed kan dhimana iyagaa dhashay iyagoo qabaa hadda waxaan soo jeedinaynaa annagoo dhammaan isku duuban haweenka hirshabeelle inay nabadda guulaysato inuu afgal ku guulaysto in aan dib loo celinin ummadda soomaaliyeed soomaaliya maanta meel fiican ay joogtaan waxaan codsanaynaa in wada hadal iyo isfahan iyo isu talasulid aan ka helno siyaasiyiinta soomaaliyeed inta badan dhibaatooyinka ka dhaca bulshada ayaa saameyn xoogan ku leh hooyooyinka soomaaliyeed maadaama ay tahay dumar una dhexayso bulshada qaybaheeda kala duwan